yarenkiyo eka intinuga jacayli yaribidyo edig baan oganaye
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastaba oo aad naga dhegaysanaysaaniin waxaadna nagala socotaan waa barta internetka ee ceega dotcom waa tahay maanta waxaanu doonaynaa bal inaanu ururino xog ku saabsan lacag magaalada gaalkacyo laba beri ka hor lagaga faramuroojiyey ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka puntland lacagtaasi oo lagu qiyaasay toddobi iyo toban bilyan iyo shan boqol oo milyan oo shilinka soomaaliya haddaba saameyn nooceeya bay dadka masaakiinta ee danyarta ee reer puntland u geysanaysaa lacagtaasi gacanta u gashay burcadda islamarkaana aanay shaki ku jirin in ay ku faafayso suuqyada waaweyn ee dowlad goboleedka puntland haddaba dhegaysta qaar ka mid ah ra'yo ururin aanu samaynay oo aanu ka qaadnay dadweynaha qaybahooda kala duwan hadlaya ee magaca dhalinyarada ee soomaaliyeed gaar ahaan ee maanta maamul goboleedka puntland ee waxa oo ah ee dhalinyarada ee ganacsatada ee ku nool puntland ee gobolka magacayguna waa maxamuud siciid cali waxaan u arkaa ee lacagta ee saameyn inay ku yeelan doonto aad weyn lacagta ee la sheegay cusub oo lasoo ee ganacsatada soo samaysatay ee lagala baxay ee maxay tahe ee garoonka ee kubadda ee garoonka diyaaradda ee gobol ee magaalada gaalkacyo lacagtaas ee khasaare weyn bay waxay u keensanaysaa ee ganacsiga ee waxay noqonaysaa doolarkii oo kaca hadda sida daay gabana la xiriiray magaalada galkacyo waxa uu ii sheegay in uu doolarku een waxaan inta ku bogaadinaynaa oo ku dhiirigelinaynaa dadka ganacsatada ah iyo maamulada ee ka jira ee gobolada in ay maxay ahayd tahay lacagta ay ka geystaan in in xog si ay maxay tahay uga ilaaliyaan in dhaqaale burburka ama maxay tahay soo gaari kara dadka danyarta ah iyo dadka ganacsatada ahba ee maxay tahay anagu ma aanu awoodi karno haddaanu ganacsata nahay ee lacagtaas maxay tahay doolarkii oo kacay misana maciishaduna ay kor u u kal magacayga waxaa la yidhaahdaa muxaadiro een maxamed cabdullahi ibraahim baa la yidhaahdaa aragtida aan ka qabo lacagaha faalsada heeso lasoo gelin suuqyada puntland waxa ay yihiin waa keenayaan sixir barar haddii loo fiiriyo dhinaca maxay ahayd bulshada iyo suuqyada kufaafintay ku faafaanba waxaa imanaysa maxay ahayd waa khatar weyn waayo dadku dad tabar yar dad daciifa kuwa aan waxba ga- ga- een gadan karin kuwa saqoro ah iyo waxaasa dadka ku jira fuqaro ah dabadeedna waxaa imanaya dadkii inayba marka dambe ah, adeeraaba qaatiyaan la taagan yahay wax la cuno iyo wax maxay ahayday een wax lagu iibsado toonna maxay ay ah, xaaladdu xun tahay waayo iyadoo lacag faalso ay soo gashay kaba daran
weli waxa aynu ku jirnaa ra'yo ururintii aanu ka sameynaynay lacagtan faraha badan ee qaybtadaba looga shakisay inay lacag been abuura tahay oo ay bixisay dowladda kumeel gaarka ah taasi oo lasoo siiyey ganacsata reer puntland oo dayn ku lahayd dowladda kumeel gaarka ah puntland oo een saameynta weyn ku yeelanaysa bulshadeeda een xag ganacsi iyo xag nololeedba maadaama ay khatar tahay lacaga tanu een haddii ay faaftona waxaa la dhihi karaa waa mid innaga inoo khatara een lacagtan waa mid ay sii daayeen ciidamada waan dhihi karnaa een dowladda waxaana ku boorinayaa in laga daba tago lacagtaasna aysan soo ay- ay laga ururiyo guud ahaanba puntland maa maxaa yeelay dadweyne fara badan baanba heli jirinba lacag iyagii haddii ay faalisa helaan waxaa laga yaabaa wax walba loo sheego noloshooda inay dhaafsadaan lacagta faalisada ah marka in la ururiyo baa muhiimad u tahay
waa tahay intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa aan ugu talagalnay inaanu ku egno ra'yiga ay dadku ka qabaaneen lacagtaasi oo dad badani ay dowladdaba ku eedeynayaan mas-uuliyad darrada lacagtaasi iska saadhay
jacayli yaribidyo edig baan oganaye kaad ku taalla amarale amarale oridaydi noqote amarale amarale ubadaayatiliyo amarale ubadaayatiliyo amarale intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii waxaa barnaamijka soo tabinayay halkana ka soo jeedinayay waa saxafiga da'da yar cabdirashiid maxamed daahir cabdirashiid haykel waxaan idinka soo tabinayay magaalada qardho waadna mahadsantiin khiyaaray sida wanaagsan aad u dhegaysanaysaan barnaamijka